أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد waxaan soo haynay tafsiiru suurati yuunus wuxuu ka bilaabmayaa casharkeenna aayadda afar iyo labaatanaad qaala tacaala alla waxa uu yidhi inamaa mathalu lxayaati inamaa wax kale ma ahane mathalu lxayaati noloshii tusaalaheeda ama mahmaahdeeda noloshii day-addunyaa dhoweyd tusaalaheeda kamaa-in ka mathali maa-in biyo oo kale wahay tusaalahood biyaha oo anzalnaa anzalnaa aan dejinnay hu isaga biyaha aan dejinnay min asamaa'i samada xaggeeda aan kasoo dejinnay fakhtalata ou dheehay bihi bisababihi biyaha sababkiisa nabaatul ardi dhulka dhirtiisii ay dheehday mimaa kii xaal uu ka mid yahay yaakulu nnaasu dadka uu cunaayo iyo wal ancaamu xoolihii ay cunayaan xataa idaa akhadad xataa idaa goortii akhadad ay qaadatay al-arda dhulkii ay qaadatay zukhrufahaa quruxdeedii iyo dhaldhalaalkeedii xataa idaa goortii akhadat ilardu dhulkii ay qaadatay zukhrufahaa dhaldhalaalkeedii wazayanad watasayanad ay isqurxisay wadanna uu maleeyey ahluhaa ardada dadkeedii ay maleeyeen annahum iyagu qaadiruuna kuwii awoodo oo karo inay yihiin calayhaa calaa maa ambatad dhulkaa waxay dhalisay kuwa awood ku leh inay yihiin ilaa ay maleeyeen ataaha waxaa u yimid amrunaa arrinkeenii baa u yimid leylan fii leylin habeen ow nahaaran fii nahaarin ama maalin dhexdeed buu u yimid amarkeenii fajacalnaa waxaanu ka dhignay haa iyadii xasiidan maxsuudan mid la shafay kaan lam tagna kaanahaa waaba iyada oo lam tagna lam tuujad aanba la helin oon jirin bilamsi shalay tu aan jirin oo kale kadaalika sidaadaas oo kalea nufasilu u kala dhigdhigaynaa al aayaati aayaadka liqowmin baan u kala dhigdhigaynaa qolo yatafakaruuna fakarayaan aayaddan allah subxaanahu watacaala wuxuu uga hadlayaa adduunyada iyo tusaalaheeda iyo sida ay u go- sida ay isu qurxinayso go-itaankeeduna uu u dhow yahay wuxuuna ku shabahayaa adduunyadii nolosheeda roob cirka kasoo hooray oo kasoo da-ay dhulka ku da-ay roobkii iyo abuurkii dhulka ku duugnaa intay isdhex galeen dabadeed ay kasoo dhalatay markaasi wax dadku cunaan xooluhu ay cunaan dhulkii markay qaadatay quruxdeedii oy aada isu qurxisay oy cagaaratayna amarkeennii uu u yimid ayuu leeyahay allah subxaanahu watacaala oo dabayl ay u timid ama markaa yacnii amar xag alle uga yimid habeen ama maalin oo beertii ay noqotay wax la gooyey oo la guray oo la shafay oo la baabi'iyey markaa ay ahaatay sidii shalayba inaynan jirin adduunya sidaas oo kale weeyaan waxaan marka alla wuxuu isku shabahayaa noloshan adduunyada oo yacni macnawi ah noloshu sideeda waa wax macnawi ah ee shay xisi ana waa ka kooban tahay yaa waxaa lagu shabahayaa shay kale oo isagu marka aan maalin walba arkayno oo xisi ah samadaana roob soo da- uu ka soo da-ayo dhulkii oo cagaaranayo wax yar kadibna dabaylo iyo dhibaato intay ku yimaadaan iyo duufaano dhulkii cagaarnaa inay inuu go-o oo geeduhu ay rujismaan dabadeedna bal qalalay ay noqdaan meeshiina ay iska noqoto meel bannaan oo cidlo ah adduunyadii marka sidaas ayuu alla ku shabahayaa subxaanahu wa tacaala marka alla wuxuu leeyahay inamaa mathalu lxayaati inamaa wax kale ma ahane mathalulxayaati noloshii tusaalaheedu waxa uu yahay noloshii day-ad dunyaa dhoweyd kamaa-in ka mathali maa-in biyo tusaalihiis oo kala waayo tusaalaheeda biyaha oo anzalnaa aan dejinay hu iyaga biyaha aan dejinay isaga min asamaa'i samada xaggeeda aan kasoo dejinay waa roobkii fakhtalata waxaa dheehay bihi bisababihi biyaha sababkooda waxaa dheehay nabaatu l ardi dhulka dhirtiisii baa dheehday mimaa kii xaal uu yahay ya-kulu nnaasu ya-kuluhu nnaasu dadka ay cunayaan waxa ay dadka cunayaan iyo wal ancaamu xoolaha waxa ay cunayaan ah xataa idaa markii akhadat ay qaadatay al ardu dhulkii sukhrufahaa quruxdeeda sukhruf asalkiisu waa dahabka hadda laakiin halkan waxaa loo jeedaa ardadu markay qaadatay quruxdeedii oy cagaaratay way wazayanad watazayanad ay isqurxisay awal tazayanad bay ahayd ta-dii baa waxaa lagu bedelay zaay labadii zaay baa laysku idqaamay labada zaay marka laysku idqaamay hamzaa la keensaday oo lagu gaaro ilaa shadada waxaa ugu horeeyo xarafku markuu shidan yahay xaraf reeban baa laba xaraf waaye mid waa reeban yahay midna waa xarakaysan yahay reeb laguma bilaaban karo hamza la keensaday izayanad ayay noqotay markaasi laakiin asalku tazayanad waaye nacam xataa idaa goortii akhadat il ardu dhulkii ay qaadatay sukhrufahaa qurux dhaldhalaalkeeda wazayanad watazayanad ay isqurxisay oy cagaaratay oo indhaha ay u roon tahay wadanna uu maleeyey ahluhaa dadkeediina ay maleeyeen dadkii wax beeranayay oo beertaa ay u baxday oo dhulka cagaaran u saaxiibka ahaa ay maleeyeen annahum iyagu qaadiruuna kuwii iska awoodo inay yihiin calayhaa calaa maa ambatat waxaas ay soo dhalisay maanta idinkaa iska laho cid idinka xigto beertaani maanta waa baxday sidii aada rabteen weeyaan dalagaani marka kan waa idiin galay ay is yidhaahdeen ayb calayhaa calaa maa ambatad shayga ay ardadii dhalisay ay yaqiiniyeen inay yihiin kuwo awoodo oo gacantaba ku haysto sidaa markuu xaalku yahay ataahaa waxaa u yimid amrunaa amarkeennii baa u yimid cadaabkeennaa u yimid buu leeyahay alle oo duufaan dabayl wadato iyo dab kulul wax allaale ilaahay cadaabkiisu waa badan yahay ataahaa waxaa u yimid amrunaa amarkeennii baa u yimid leylan fii leylin habeen ow nahaaran fii nahaarin maalin dhexdeed buu u yimid fajacalnaa waxaanu ka dhignay haa iyadii beertii iyo ardadii waxaanu ka dhignay xasiidan maxsuudatan mid la shafay ayib xasiidan marka waa faciil bimacnaa mafcuul marka ta in la geliyo uma baahna ayb mar haddii faciil uu yahay nacam ayb fajacalnaaha waxaanu ka yeelnay oon ka dhignay dhulkii xasiidan maxsuudatan mid la shafay oo la gurayba oo aan waxba ku oolin meeshii kaan lam tagna kaanahaa waaba iyada oo lam tagna lam takun aan ahaynba bilamsi shalayba midaan ahayn ayaad moodeysaa yacnii kaanahaa lam tuujad bilamsi kaanada waa taamo waayo marfuuca isaga gaabsanaysaa kaanadan kaan lam tagnana waa mukhafafa min athaqiila ismigeeda waa la qadarayaa kaanhaa waayo marka kaanahaa waaba iyada oo lam tagna yacnii lam tuujad aanba la helin aan ahayn lam takun aanba ahayn bilamsi shalay waxaan ahayn baadba moodeysaa oo meeshani shalay beer baa ku taalay ma laysdhahayo cadaabka ilaahay marka aada buu u daran yahay dhulka iska daaya meelaha dhulgariirka ka dhaco magaalo dhan oo iska camiran oo iska shidan oo nalalka ka baxaya aada la yaabayso dadku siday ugu dhaqlaynayaan oy ugu dhulka korkiisa ugu socdaan ayaa uun dhulgariir ka dhacaya sakanna soconayo markaad saas u fiirisa meeshaan ma jirtay baad isleedahay macana labada sawir haddii lagu tuso sawirkii saacad ka hor dhulgariirka ka hor iyo saa iyo yacni dhulgariirkii kadib kaan lam taqna bilamsi w ayb cadaabka ilaahay waaba arkaynaa mar walba ayb laakiin dadka iyagaan waa annagaan waana qaadanaynin ayb dhulgari yacni badda sidoo kale gariirka marku ka dhacay iyadana magaalooyin dhanaa iska baaba-ay oo iska aasmay jasiirado dhan oo jiray ayaa iska aasmay kaan lam taqna bilamsi marka maxay jirtaa ayb kadalika sidaadaas oo kale nufasilu u kala bixbixinaynaa alaayaati aayaadka liqowmin baan u kala bixbixinaynaa yatafakaruuna fakarayaan aayaddan mid kaloo la macnaa suuratu ka suuratu lkahfi ku jirto wadrib lahum mathala alxayaati اdunyaa kamaa in anzalnaahu min alsamaaءi faاkhtalata bihi nabaatu اlardi faasbaxa hashiima tadruuhu الriyaax wakana allahu calaa kuli shayin muqtadira almaalu walbanuuna ziinat اlxayaati اdunyaa wاlbaaqiyaatu الصaalixaatu khayru cinda rabika hawaaba wakhayru amala adduunyada marka tusaalaha aayaddaa iyo aayaddan waa isku macno dhow yihiin ninkii marka caqli leh adduunyo nicmadeedu ay sidaa u zuuli og tahay ee dhibaatadeeda iyo baaskeedana sidaasoo kale ay u zuuli og tahay ma isku dhibaayo kamana doorsanayo aakhiro baaqi ahaanaysa weligeed oo ilaahay wuxuu yidhi bal tu'hiruuna alxayaata addunya waalaakhiratu khayru waabqa walalaakhiratu akbaru darajaatin wa akbaru tafdiilan aakhirada marka iyadaa baaqi ah oo joogayso adduunyadana wax sidaa u zuulayo deg degba u baaba-aya haddaad nicmo ku haysatana ma ogid say kaaga baaba-ayso haddii aad ku haysato dhibaato ay kugu haysatana dhibaato waxaa weeyaan inay baaba-do ay wareegto waqti dheer aynan qaadanaynin adduunya iyada dhan marka noocaas iyadana waxaa lagu iloobayaa marka wax wax yar lagu iloobo waay kadalika sidaadaas oo kale nufasilu u kala dhigdhigaynaa alaayaati aayaadka liqowmin baan ugu kala dhigdhigaynaa qoomka oo yatafakaruuna fakarayaan markii alla adduunye uu ka sheekeeyey adduunyadaas liidato iska daaya ee waxa alle idinkugu yeeraya fiiriya wallaahu alle yadcuu waa ugu yeerayaa annaasa dadkii ilaa daari salaami nabadgelyada daarteeda intii ka abuu ugu yeerayaa wayahdii waa hanuuninayaa man ayuu hanuuninayaa yashaa-u ou doonayo ilaa siraatin jid intii ka abuu ku hanuuninayaa jidka oo mustaqiimin toosan adduunyadii markaa alle aakhirada ayuu dadka ugu yeerayaa iyo daar wanaagsan adduunyada xaalkeedu sidaa uga warramay ma idinkugu yeerayaa waxaa la idinkugu yeerayaa aakhirada marka walidaalika haddii la yidhaahdo dadka yaa ugu caqli badan dadka waxaa ugu caqli badan adduunyo ninkii xaqiray aakhirana marka weyneeyey ayaa ugu caqli badan dadka una diyaargaroobay nabiga sala allahu alayh waali wasalam xadiidaa lagu su-aalay oo waxaa la yidhi man man akyasu nnaas dadka yaa ugu caqli badan markaasuu wuxuu yidhi akharuhum dikran lilmowt wa ashadduhum isticdaada lima bacdahu ulaaika alakyaasu ulaaika alakyaasu ulaaika alakyaas dadka waxaa ugu caqli badan kan ugu geeri xasuu sheeg sheeg badan oo ugu xasuusasho badan geerida waxa ka dambeeyana ugu diyaargaroobi og dadka kaasaa ugu caqli badan buuyi saa darteed hadduu qof dardaarmo uu yidhaahdo maalkayga waxaan u dardaarmay dadka kuwa ugu caqliga badan yaa la siinayaa fuqahada waxay yidhaahdeen waxaa la siinayaa zuhaadda dadka adduunyada ka zaahiday aakhiro u jeestay kuwaasaa caqli badan dadka intiisa kale caqli ma hayaan ayb wallaahu alla yadcuu wuxuu ugu yeerayaa dadka uu ugu baaqayaa ilaa daari salaami asalaam laba macnaa ku jira bimacna allah sida qataada oo ku fasiray macnuhuna wuxuu noqonayaa alla dadka wuxuu ugu yeerayaa ilaa daari salaami allaha salaamkee nabad nabadgashan ee aafo iyo nuqsaan ka nabadgalay daartiisa waa jannada ayuu dadka ugu yeerayaa ayb waxaan ujeedaa asalaam macnaha in laga wado amase sala asalaam inay tahay nabadgelyada nabadgelyada daarteedana waa jannada un wayahdii waa hanuuninayaa alle man ayuu hanuuninayaa yashaa-u ou doonayo ilaa siraatin jid intii kaabuu ku hanuuninayaa jidka oo mustaqiimin toosan waana islaamka alle ninkau doono islaamkuu ku hanuuninayaa dacwada marka waa la caam yeelay oo waxaa la yidhi wallahu yadcuu ilaa daari salaam waa la iska xadfay yaa loo yeerayaa lama sheegin waa la xadfay xadafkaasna cumuumuu keenayaa macnuhuna wuxuu yahay dadkao dhan buu ilaahay jannada ugu yeerayaa ee ninkii diida maaha kulu ummatii yadkhuluuna aljanata ila man abaa qiila waman ya-baa yaa rasuula allah qaala man aطaacanii dakhala aljanna waman casaanii faqad abaa taas marka waa la caam yeelay dacwada ayb wayahdi man yashaa-una waa dadkii ilaahay ugu talagalay inay hanuunaan oo hidaayatu tawfiiq waxuu alla ku hanuuninayaa marka cidduu doonayaa jid toosana uu ku hanuuninaya cama bidacwati liidhaari اlxujati wakhusa bilhidaayati istignaءa can اlkhalqi ayb ayb liladiina axsanuu اlxusnaa waziyaada wlaa yarhaqu wujuuhahm qatr walaa dila ulaa'ika asxaabu اljanati hm fiiha khaaliduun liladiina kuwii waxay leeyihiin axsanuu wanaagga falay alxusnaa tii wanaagga badnayd bay leeyihiin iyo wasiyaadatun kororsiimo dheeraad baa usugnaaday ay leeyihiin walaa yarhaqu ma daboolayo wujuuhahum wajiyaalkooda qatarun boor ma daboolayo walaa dillatun dullina ma daboolayo wejiyadooda ulaa-ika kuwaadaas asxaabuuljannati jannada asxaabteeda waayo hum iyagu khaaliduuna kuwii waaraya waay fiiha fi ljannati jannada dhexdeeda liladiina kuwii axsan liladiina kuwii waxaa usugnaaday axsanuu ixsaanka falaye wanaagga sameeyey alxusnaa tii wanaagga badnayd marka middaa wanaagga badan waa aljannatu waa jannada wasiyaadatun iyo dheeraad baa usugnaaday oo dheeraadkuna waxay tahay annadaru ilaa wajhi illaah ilaahay wejigiisaoo la arka wa marka jannay leeyihiin iyo aragti rabbi ayay helayaan sidaasaa nebigu ku fasiray sala allahu calayh waali wasalam xadiid suhayb uu warinayo wuxuu yidhi nebigaa wuxuu akhriyay aayaddan liladiina axsanuu lxusnaa wasiyaada markaasuu wuxuu yidhi idaa dakhala ahlu ljannati ljannata ahlu jannadu markay jannada galaan wa ahlu nnaari nnaara ahlu naarkuna ay naar galaan naadaa munaadin mid baa dhawaaqaya ya ahla aljannati ina lakum cinda allahi mawcidan alla waxaad agtii agtiisa ku leedihiin ballan yuriidu ou rabo an yunjizakumuuhu inuu idiin fuliyo qaaluu maa hada almawcuud waxaan la ballan qaaday waa maxay alam yuthaqil mawaasiinana ilaahay miyaanu cuslaynin miisaankeenna wayubayid wujuuhanaa wejiyadeenna miyounan caddaynin wayudkhilna aljannata janno miyuusanna gelinin wayujirnaa min annaari naar miyuusan naga korinin qaala wuxuu dhahayaa fayarfacu lxijaaba ilaahay xijaabkiibuu iska koryeelayaa iyaga iyo isaga u dhexeeyey fayanduruuna way fiirinayaan ilaa wajhi illaahi allah wejigiisay fiirinayaan caza wajalla famaa ucduu lama siinin buu yidhi shay-an wax axabba ilayhim loo jacayl badan yahay agtooda min annadari ilayhi fiirin ay alla fiiriyaan subxaanahu watacaala ayb aayadda marka waxay asal u tahay ilaahay in la arkaayo qiyaamaha oo ahlu jannadu inay rabbi arkayaan aayaddan waa tusaysaa oo nebigaaba aayaddan ku fasiray suuratu lqiyaamana wujuuhun yowma-idin naadira ilaa rabbihaa naadira wejiyaalo inay ilaahay fiirinayaan suuratu suuratu lmutafifiin iyadana allah wuxuu yidhi kalaa inahum can rabbihim yowma-idin lamaxjuubuun gaalada waxaa lagu ciqaabayaa inuu ilaahay iska xijaabayo oo uuna istusaynin imaamu shaafici iyo imaam axmed waxay yidhaahdeen haddii gaalada lagu ciqaabay in alleh ownan istusin mu'miniin maxaa lagu hawaabinaa marka inuu istusaayaa lagu hawaabinaya leanna shayga didkiisaa lagu gartaa aayaddaana marka way ka fahmeen a'imadii islaamka ayb marka aragtida alle marka culimada in badanna waxay ka alifeen kutub dadka marka ru'yada alle aragtidiisa axaadiidta kusoo aroortay jamciyey waxaa ka mid ah alimaamu daara qutni oo kitaabu ru'ya kitaab la yidhaahdu leeyahay aathaar badan buu keenay aathaartaasna in badanoo kamida waxaa soo saaray suyuudi kitaabkiisa adduru lmanhuur fi tafsiiri lma'huur ayb marka dadka dhahayo daara qudni male kitaabkaas iyo sanad daciifa looga wariyey iyo bacdi nnaas oo mubtadicada qaarkood ee iyagu marka allah la arkayaa aan ogolayn qiyaamaha waxay yidhaahdaan oo tilmaamaha alla diidayo ayaa yidhaahda kitaabkaas been waayo daara qudni ma leh laakiin culimada islaamka waa ka guuriyaan kitaabkaas ibnu xajaraa kasoo guuriyo suyuudi baa ka guurinayo marka xaggee la geynaa marka nacam culimadaas waxa yani kitaab ayagu yani aan jirin waxay arkeen iyo na ayay wax ku guurinayaan iyo waxay yaqiiniyeen dabcan ayb alimaamu alajurina kitaab buu leeyahay juz la yiraha juz-un fi ru'ya ayb bayhaqi laftiisa kitaab buu leeyahay alru'ya axaadiidtan ru'yada aragtida alla uu jamciyey ayb waxaasoo dhanna culimada waxay isugu kalifeen dad baa inkiray oo ilaahay lama arkaayo yidhaahdeen iyaga marka raddan calaa haa-ulaa'i ayay axaadiidtaas u jamciyeen aayadana hadda waatana macnaha ay tilmaamayso liladiina kuwii waxaa u sugnaaday axsanuu wanaagga falay alxusnaa mid wanaag badan baa u sugnaatay liladiina axsanuuna waa ahlu tawxiidka ayb alxusnaa waa jannadii marka iyo wasiyaadatun dheeraad baa u sugnaaday oo aragtida rabbi wa walaa yarhaqu ma daboolayo wujuuhahum wejiyaalkooda qatarun boor walaa dillatun iyo dulli toona ma daboolayo wejigooda waa iftiimaya ayb marka dulliga iyo boorka yacni waxaa yani wejigu wuxuu ku keenayaa murug iyo kuma jirta waayo waa dad faraxsan ayb marka ficilkanna walaa yarhaqu rahaqa laba macnuu leeyahay bimacnaa adraka waa lagu macneeyaa waxaa kaloo lagu macneeyaa bimacnaa hashaa marka walaa yarhaqu walaa yakshaa wujuuhahum qatarun walaa yudriku wujuuhahum qatarun intaba waa lagu macneeyaa ayb walidaalika qofku markuu qaangaarka soo gaaro waxaa la yahaha ku dhawaado muraahiq ayb walaa yarhaqu ma gaaraayo ama walaa yarhaqu ma daboolayo wujuuhahum wejiyaalkooda qatarun boor ma daboolayo walaa dillatun iyo dulli toona ulaa-ika kuwaadaas asxaabuuljannati jannada asxaabteeda waay hum iyagu khaaliduuna kuwii waaraya waaye fiiha fi ljannati jannada dhexdeeda kuwii kale xumaana wala waladiina waliladiina kuwii waxaa usugnaaday ku cadaf liladiinada hore waladiina kuwii waxaa usugnaaday iyaguna kasabuu kasbaday oo shaqaystay asayi-aati xumaanyaalka kuwii shaqaystay waxaa usugnaaday jazaa-u sayi-atin xumi abaalmarkeed baa usugnaaday bimidlihaa iyadoo kale lagu abaalmariyo wa tarhaqu waxaa daboolaysa hum iyaga dillatun dulli ayaa daboolayo maa lahum uma sugnaanin min allaahi alla xaggiisa min caasimin ay caasimun ku dhowraya uma sugnaanin ka-annamaa waxaad moodaysaa ugushiyad in la daboolay wujuuhuhum wejiyaalkooda qidacan in lagu daboolay gaballo gaballada oo mina leyli habeen ah mudliman xaal uu yahay habeenkaasi mid mugdi u saaxiib ah ulaa-ika kuwaadaas asxaabu naari naarta asxaabteeda waaye hum iyagu khaaliduuna kuwa waaraya waaye fiiha fi naari naarta dhexdeeda waladiina kasabu sayi-aati dhowr ciraab baa ku bannaan tii hadda aan ku wadnay oo aan ku cadafno liladiinada marka waladiina xaggaa in lagu cadfo waliladiina kasabu sayi-aati jazaa-una mubtada laga dhiga mu-ahara bimidlihaana jazaada lagu tacallujiyo oo min silati jazaa iyay noqonaysaa ayb watarhaquhum iyana jumlo cusub laga dhigo waxaa kaloo bannaan waladiina in mubtada laga dhiga maa lahumna lagu qabro oo markaa tarkiibku uu noqdo waladiina kuwii kasabu sayi-aati xumida kasbaday jazaa-u sayi-atin xumi abaalmarinteed bimidlihaa midluhaa iyadoo kale waaye wa tarhaquhum waxaana daboolayo iyaga dillatun dulli baa daboolaye kuwa abaalmari ee kuwaasi maa lahum uma sugnaanin kuwa minallaahi ilaahay xaggiisa min caasimin ay caasimin ku dhowro marka maa lahum waladiinada maa lahumtaa loogaga qabraa jazaa-u sayi-atinna jumla muqxamay noqonaysaa ama yacni markaa jumla muctarida yay noqonaysaa watarhaquhumna waa lagu cadfayaa marka mubtadihii iyo khabarkii jumlooyinkaas muqxamaadkaa iyo muqxamadaabaa iya soo dhex gashay ayb sidaana waa ku bannaan tahay waladiina waliladiina kuwii waxaa usugnaaday kasabu sayi-aati kasabuu kasbaday asayi-aati xumaanyaalka shaqaystay jazaa-u sayi-atin baa usugnaatay kuwaasi xumi abaalmarinteed bay leeyihiin bimidlihaa iyadoo kale lagu abaalmariyo ayb wa tarhaqu waxaa daboolayo hum iyaga dillatun dulli baa daboolayo maa lahum uma sugnaanin iyaga min allaahi alla xaggiisa min caasimin ay caasimin ku dhowro ka annamaa ugshiyad waaba iyadoo la daboolay baad moodaysaa wujuuhuhum wejiyaalkooda qidacan lagu daboolay gaballo gaballada oo min alleyli habeen xaggii ka ahaaday mudliman xaal uu yahay habeenku mid mugdi u saaxiiba ay fii xaalati dulmatihi habeenka yacni xaaladda uu mugdiga badan yahay dhexdiisa yacni waxaa laga cabirayaa wejigooda sida uu u madoow yahay oo dulligu u saaran yahay yaa macnahaas laga cabirayaa marka dulliga saaran baa laga cabirayaa saas ayb marka mudliman waa xaalo ayb qadcina waa ku bannaan yahay in la yiraahdo laakiin xaalada ayaa basriyiintu ay ku wadaan iyadaanad moodaa inay marka dhib yar tahay ulaa-ika kuwaadaas asxaabu naari naarta asxaabteeda waay hum iyagu khaaliduuna kuwii waaraya waay fiihaa naarta dhexdeeda ku waarayo labadii qolo marka sidaasaa wejiyadoodu ay u kala egyihiin qolana wejiyadoodu waa nuurayaan waa iftiimayaan rabbigood bay iska fiirsanaysaa ayay arkayaan qolana dulli iyo dhibaato iyo murug ayaa haysato ayb wayowma wayowma naxshuruhum jamiica huma naquulu liladiina ashrakuu makaanakum antum wa shurakaa'ukum wadkur xus yowma maalin naxshuru aan ku ururinayno hum iyaga jamiican xaal ay yihiin dhammaantood huma markaa dabadeed naquulu aan dhahayno liladiina kuwii ashrakuu shirkiga falay makaanakum umkuthuu nagaada makaanakum booskiina jooga oo ku nagaada antum idinka iyo wa shurakaa'ukum shurakadiinaba kuwa waxaad la wadaajiseen alle iyo idinkuba nagaada oo jooga fasayalnaa waan kala soocnay beynahum iyaga dhexdoodii baan kala geynay wa qaala shurakaa'uhum shurakadii waxay yidhaahdeen kuwii shirkiga loo sameeyey alla wax lala siiyey waxay yidhaahdeen maa kuntum ma aydnan ahayn idinku iyaana annaga tacbuduuna inaad nacaabudaysaan maydnan ahayn inaad inaga nacaabudaysaan fakafaa billaahi fakafa allaahu allah ku filan shahiidan markhaati allah ku filan beynanaa annaga iyo wa beynakum idinka dhexdiina in kunnaa in hushaaniya kunnaa waxaanu ahayn can cibaadatikum cibaadadiina aada inaga nacaabudayseen lakaafiliina kuwii moog warba idinma hayninba annaga idinka unbaa inaga nacaabudayay maahane war idinma haynin hunaalika meeshaas tabluu waxay ogaanaysaa kullu nafsin naf dhammaanteed maabay ogaanaysaa wixii aslafad ay hormarisay warudduu waa la celiyey ilallaahi alle intii ka baa loo celiyey mowlaahum allahoodii abuuray baa loo celiyey alxaqi dhabta ahaa ee xaqa ahaa wadalla waxaa dhumay oo buray canhum iyaga xaggooda waxaa ka dhumay maa wixii kaanuu ay ahaayeen yaftaruuna inay been abuuranayaan meeshaabuu ku dhumay halkana alla wuxuu ka waramayaa mowqif maalinta qiyaamaha la imaanaya dadku markay yimaadaan qolo walba waxaa la leeyahay wixii aada caabudi jirteen raaca ummad walba waxay caabudi jireen ayay raacayaan markay raacaan waa la kala soocayaa marka la kala soocana marka waa waa is-inkirayaan marka waa iska beri noqonayaan qolo walbaa qolada kale ka beri noqonaysaayo waa midaan kusoo marnay suuratu lbaqara id tabara'a aladiina tubicuu min aladiina اtabacuu wara'w اlcadaaba wataqaطacat bihim اlasbaab markaa nima wixii la caabuday waxay leeyihin annaga war idinmaba hayninba innagana nacaabuda idinma dhihin warna idinma haynin oo asnaam maxay war u hayaan in la caabudayo iyo in kale waa may nin qof waa hore dhintay ee la caabudayo muxuu war u hayaa in la caabudayo iyo in kale isaga maa halay haddaan dhinta halay soo caabuday yiri waa maya waa beri noqonayaan marka dhowr aayadood baana macnahan qur-aanka uu ku tilmaamay aayad mid waa tan mid kalena suuratu suuratu lfurqaan ayuu alla subxaanahu watacaala ku tilmaamay wayowma yaxshuruhum wamaa yacbuduuna mi wayowma yaxshuruhum wamaa yacbuduuna min duuni illahi fayaquulu a antum adlaltum cibaadii haulaa'i am hum daluu sabiil qaaluu subxaanaka ma kaana yanbagii lana an nattakhida min duunika min wliyaaa walakin matactahum waaaba'ahum xataa nasuu dikra wakanuu qowma buuraa markaasuu ilahay leeyay faqad kadabuukum bima taquuluun famaa tastatiicuuna sarfan walaa nasra iyaga iyo wixii ay caabudeen baa la keenayaa haye waramaa la leeyahay markaasay waxay leeyihiin marka maa kaana yanbagii lanaa an natakhida min duunika min wliyaa ilaahu nooma habboonayn annaga adiga sokadaa in nalaga dhigto miciin nala bido taa nooma habboonayn bay leeyihiin fii suurati sabcna alla wuxuu yihi wayowma yaxshuruhum jamiica huma yaquulu lilmalaa'ikati ahaa'ulaa'i iyaakum kanuu yacbuduun qaaluu subxaanaka anta waliyunaa min duunihim bal kanuu yacbuduuna aljinna malaa'igta idinkay kuwaan idin caabudi jireen ka warrama maya ilaahu jinni bay caabudi jireen annaga nama caabudi jirin bay dhahayaan ayb marka dadkii wan wanaagsanaa nabiyullaahi ciisana waa soo marno suuratu lmaa-ida marka la yidhaahdo anta qulta linnaasi itakiduunii wa ummiya ilaahayni min duuni illah qaala subxaanaka maa yakunu lii an aquula maa laysa lii bixaqin sidaas u dhahaya dadkii marka wan wanaagsanaa ee ambiyada iyo awliyada ee la caabudayna waa ka beri noqonayaan wixii caabuday maalinkaas oo waxay leeyihin annaga waxaas idinma dirin idinkaa isku lugooyey waxaas waxyiga allana waa caddaa ayb dadkii asnaam iyo waxaa caabudayna dee asnaam war maba u hayaan iyaga iyaguna sidaasoo kaley leeyihiin waa tan aayadan alleh uu ku tilmaamaya malaa-ig qofkii caabudayna malaa-igta waa ku inkiraysaa oo waxay leeyihin annaga nama caabudina jin baa isku soo suureeyey ayb marka inta ay goori goor tahay oo adiga wixii aad ku luggo-day intuu kaa beri noqon lahaa berri intuusan kaa beri noqonin maanta adiga rabbigaa inaa isu dhiibto ilaahay keliya caabudow wadkur xus yowma maalin naxshuru aan ururinayno hum iyaga aan kulminayno jamiican xaal ay yihiin dhammaantood uma markaa dabadeed naquulu aan dhahayno liladiina kuwii waxaanu ku dhahaynaa ashrakuu shirkiga falay makaanakum umkuthuu nagaada ama ilzamuu laasima oo jooga makaanakum booskiina antum idinka iyo wa shurakaa'ukum wixii aada markaa ilaahay wax ugu darteen fazayalnaa waan kala soocnay oo waxaa la yidhaha ficilkani ziltu shaya aziiluhu ziltu shaya aziiluhu ayb idaa faraqta baynahu wa bayna gayrihi markaad kala soocdo shayga iyo geyrkiisa marka ficilkii wuxuu ku yimid marka zayala ayaa lagu sii keena fazayalnaa baynahum waxaa laga rabaa mubaalaqa iyo takhiir marka waan kala soocsoocnay waay marka waan kala soocsoocnay baynahum iyaga dhexdooda wa qaala shurakaa'uhum shurakadoodii waxay yidhaahdeen maa kuntum ma aydnan ahayn idinku iyaana annaga tacbuduuna inaadna caabudaysaan fakafaa billaahi allah ku filan shahiidan markhaati ilaahay baa ku filan beynanaa annaga iyo wa beynakum idinka dhexdeena in kunnaa intaan lababa waa ku bannaan tahay in laga dhiga mukhafafa min athaqiila damiiru sha'ni loo qadara inhu sha'niye kunnaa waxaanu ahayn can cibaadatikum cibaadadiina lagaafiliina kuwa moog ama in la yidhaahdo inta naafiye laga dhigo la yidhaha in kunnaa maa kunnaa ma ahayn annagu can cibaadatikum cibaadadiina aada inagana caabudayseen lagaafiliina ilaa gaafiliina kuwa moog un baan ahayne wax kale ma ahayn macnuhuna marka dabcan waa isku mid si kastoo loo dhigo hunaalika meeshaa ayaa tabluu ay garanaysaa tabluu bimacnaa tacrifu waa lagu macneeyey tabluu bimacnaa tukhtabaru waa la imtixaanayaana waa la yidhi labadaa macnaba hunaalika meeshaa ayaa tabluu lagu imtixaanayaa kullu nafsin naf dhammaanteed ama tabluu ay garanaysaayo ay aqoonsanaysaa kullu nafsin naf kastaa maa wixii aslafad ay hormarsatay waxay soo hormarsatay maalinkaa ay arkaysaayo way garanaysaa warudduu waa la celiyey ilallaahi alla intii ka abaa loo celiyey mowlaahum allahoodii abuurtay baa loo celiyey ayb alxaqi allihii dhabta ahaa baa loo celiyey intii ka ah wadalla canhum waxaa xaggoodii ka dhumay maa wixii kaanuu ay ahaayeen yaftaruuna inay been abuuranayaan qul man yarsuqukum min alsamaa'i waalardi am man yamliku samca walabsaara waman yukhriju alxaya min almeyit qul waxaa xujajkii towxiidkaa marka weli lagu jiraa marna aakhiro xaal sida uu noqonaya marna adduunyadii xujadeedi dadku sida ay aakhiro kala ahaanayaan baa marna la tilmaamayaa marna dadka xujajka sida loogu oogayo oo cibaada inuu alle keliya istaahido qul waxaad tiraahdaa man waa ayo kumaa yarsuqukum idin arsuqayo idinka min asamaa'i samada xaggeeda ayaa idinka arsuqo roobka idiin keeno waalardi ardada xaggeeda yaa idinka arsuqoo beeraha idiinsoo dhaliyo amman kumaase yamliku hananayo assamca maqalkiina ay samcakum idinka maqalkiina yaa ku tasarufo walabsaara araggiina yaa ku tasarufo waman yaa yukhriju bixina bixiyo alxaya ashay alxaya shayga nool min almeyiti wax dhintay xaggiisa yaa kasoo saaro wayukhriju bixiyo almayita wax dhintay min alxayi ku nool kasoo saaro waman yaa yudabbiru maamulayo alamra arrinku yaa arrinka koonka yaa maamulo shan su-aal waayo marka fasayaquuluuna waxay dhihi doonaan allaahu allah ayay dhihi doonaan huwa kaasi tilmaantaa iskale huwa isagu allahu alla waayay ku dhihi doonaan faqul waxaad tirahdaa afalaa tattaquuna miyaydnan cabsanaynin ciqaabka alle aydnan ka baqaynin shirkigan aada ku jirtaan ciqaabka ka dhalanaya marka miyaydnan ka baqaynin fadalikum kii naas tilmaamaha iska leh allaahu macbuudka dhabta ah rabbukum ka idin abuuray khaaliqiina ah alxaqu allaha dhabta ah cibaadadiisu ay runta tahay famaadaa famaadaa maxaybaa bacda alxaqi xaq gadaashiis ahaaday ila dalaalu baadi ma ahan fa annaa fa annaa fa kayfa sideebaa tusrafuuna la idiin iilaya xaqii laydinkaga leexinaya kadalika sidaadaas oo kale sida alla mushrikiinta uu xaqa uga leexiyey sidaadaas si la-eg oo kale kadalika sidaadaas oo kale xaqat kalimatu rabbika xaqad way dhabowday kelimatu rabbika rabbigaa kelmadiisii uu qadaray cala aladiina kuwii korkooda ayay ku dhabowday fasaquu daacada rabbi ka baxay annahum biannahum iyagu laa yu'minuuna inaynan rumayneynin ayb halkana marka ilaahay subxaanahu watacaala shan su-aal mushrikiinta in loo qadimo ayuu nebigiisa amrayaa oo waxa uu leeyahy qul waxaa tiraa man kumaa yarsuqukum idin arsuqaya min asamaa'i samada xaggeeda yaa idinka arsuqa waalardi dhulka xaggii yaa idinka arsuqaya risqiga samada xaggeeda ka imaanaya waa roobka roobka yaa keeno allah intaas hadday qalqi isu tagaan roob ma keeni karaan inay keenaan iska daaya waqtiga u imaanaya xataa dhibicda ugu horeyso inta ay soo da-aysa ma yaqaanaan inta dhibic ee dhulka gelaysa ma garanayaan cilmina uma laha awoodeedna ma laha waxaan marka saadaal saadaasha lagu sheegayo waa iska takhmiin iyo malomalayn inay malomalayn tahayna waxaad garanaysaa beri dhow annaga hadda wada meeshaan aan joogno waxay lahaayeen waxaa dhici doonta mid lala yaabo tii sagaashan iyo toddobadii dhacdayoo biyuhu inay meel walba buuxsamaana dhacaysay dheheen sidii ay u sheegeen iyo khatartii ay sheegeenna ilaahay waana ma ma unan noo keenin wuxuu keensanaa rabbi isagaa yaqaana bani aadan waa iska odoros iyo faa iyo qiyaas unbuu ku socdaa qiyaastaasuna marka waana isaga waa iska saxmi kartaa mararka qaarna waa qaldameyn ilaahay unbaa cilmi dhaba leh ayb samada marka kumaa idinka arsuqayo walardi dhulka xaggiisa beeraha waxa soo dhalanayana dalaga yaa idinka arsuqo dhulka xaggiisa waa waa su-aal taas ayb marka sidan waxaa loo leeyahay axadka raasiqee wax arsuqi karo isagaa cibaado istaahilo ayb risqigu wuxuu ka mid yahay marka ilaahay inuu addoommadiisa irsaaqo waa rububiyadiisay ka mid tahay waa afcaashiisa isaga raasiq aan alla ahayna ma jiro subxaanahu watacaala meesha marka nabiyullaahi ibraahim qowmkiisii markuu la doodayay waxyaabahaasuu kula dooday wa ibraahima id qaala liqowmihi icbudu llaha waataquuhu dalikum khayru lakum in kuntum tacmal in kuntum taclamuun inamaa tacbuduuna min duuni illahi awhaanan watakluquuna ifkaa ina aladiina tacbuduuna min duuni illahi laa yamlikuuna lakum risqan fabtaguu cinda allahi risqa ayuu yihi kuwaan aada caabudaysaan ilaahay sokadiisa risqi idinma hayaan ka ka kortaga oo ka korkaca waama yaa idin arsuqaya samada xaggeeda walard iyo walardi dhulka xaggiisa yaa idinka arsuqo aman kumaasa yamliku hananayo asamca maqalkiina ay samcakum walabsaara absaarakum aragyadiina yaa hananayo oo gacanta ku hayo macnaheeda marka waxaa laga wadaa araggiina aada wax ku arkaysaan inuu yacni xoogga yaa u yeelayo yaa hadduu doono idinka siibayo aragga idinka qaadi karo oo idinka dhigaya marka yacni indhoolayaal maqalku sidoo kale quwada aada wax ku maqlaysaan yaa idin siiyey alleh yaa idinka qaadi kara isaga ilaahay ciddou doono indhahu ka indhoolow ka dhigayaa kow doono dhagoolow ka dhigayaa yacni araggiina iyo maqalkiinaba allah gacanta ku hayo ayb ayb ey yaziidu fii quwaaha maqalkiina awooddiisou ziyaadinayaa aw yaslubu kumuuha ama waa idinka siibayaa fayajcalakum suman buu idinka dhigayaa marka kuwa dhegoolayaal idinka dhigaya waman yaa yukhriju bixiyo alxaya oo qofku haddii uu indhabeelo xaaladda u gaaro inuu indhabeelo ama indhala-aan uu ku dhasho amaba uu indhabeelaba yaa indho usoo celin kara allah unbaa usoo celin karo wax indho tirayna waa waxaa indho tiri karana waa un allah subxaanahu watacaala ayb waxaa hadda indhoolayaal adduunyada jooga indhahooda waa rabaan bani aadan usoo celi karaa hadday joogaan makula tahay inay hal daqiiqa indhala-aan joogi lahaayeen abadan mamaynan joogin waman yaa yukhriju bixinayo alxaya ashay alxaya shayga nool min almeyiti ku dhintay xaggiisa kasoo saarayo wa yukhriju bixinayo almeyita shayga dhinsan ee dhintay min alxayi ku nool xaggiisa ayaa kasoo saaro waman yaa yudabbiru maamulayo alamra arrinka yaa maamulayo shantaas shay waa marka koonka yaa maamulo fasayaquuluuna waxay ku dhihi doonaan allahu huwa allahu waa alle isagu ayb oo saasay marka dhihi doonaan meeshaa marka waxaa dareemaya marka inay iyagu marka allah garanayeen oo ay sidaa inay dhahayaan alla oo usii tilmaamay nabigiisa sala allahu alayhi waalihi wasalam faqul waxaa tiraa afalaa tattaquuna miyaydnan cabsanaynin oo ciqaabka alla aydnan ka cabsanaynin shirkiga aada samaynaysaan ama faqul waxaa tiraa afalaa tattaquuna shirka shirkiga miyaydnan ka dhowrsanaynin fadalikum kiinaa tilmaantaa iskale allahu waa macbuudka dhabtaa rabbukum rabbigiin waay alxaqu allihii dhabta ahaa waaye cibaadadiisu ay runta ahayd ee jiritaankiisu ou dhabta ahaa famaadaa bacda alxaqi laba macnaba waa ku jiraa famaadaa maxaybaa bacda alxaqi xaq gadaashiis ah ila dalaalu baadi a maahe sidaa in la dhaho ama in la yidhaha daada in laga dhiga zaayda oo macnuhu ou noqdo famaa bacda alxaqi xaq gadaashiis maba ahan ila dalaalu baadi unbaa ah culimada marka masaa-ishu way kala saaraan marka ayadan qurdubi oo kale wuxuu leeyahay masaa-isha usuusha ah maalan iyadu waxaa weeyaan dee waxaa weeyaan wuxuu leeyahay waa xaq iyo baatil wax ka dhexeeyaa ma jiraan wixii laakiin ijtihaad uu ka furan yahay ee naska sina loo fahmi karo si kalena loo fahmi karo iyadu maxay noqonaysaa marka baadi ma la dhihi karaa wixii marka de labadaa shay ilaahay agtiisa mid unbaa dabcan xaq ka ah laakiin maadaama daliilku uu sidan tusi karo sidan tusi karo ninka mujtahidkaa dadaalkiisu markau bixiyo ee uu si ku tago baadinimo ma lagu xukumi karaa maya baadi lagu xukumi maayo oo nabiga sal ll ly slam dadkii uu diray oo uu u diray bani qurayda casirka ku tukada uu yidhi ha ku tukanina ilaa fii bani qurayda amarkaas nebigu fahamkiisa waa isku khilaafeen asxaabta labada qolo midna baadi kuma xukm famaada bacda alxaqi famaa bacda alxaqi xaq gadaashiis ma aha ila dalaalu baadi ma aha fa annaa kayfa sidee baa tusrafuuna laydiin eelayaayo xaqa laydinkaga leexinaya ayb ayb oo xaqa marka alla wuxuu leeyahay sidee baa marka xaqii laydinkaga eelayaa oo laydinkaga leexinaya ay fa ayna tusrafuuna xaggee fa annaa fa ayna xaggee baa tusrafuuna la idiin eelaya kadalika sidaadaas oo kale kamaa surifa haa-ulaai almushrikuun kuwan mushrikiinta sida looga iilay cani ilxaqi xaqa looga leexiyey sidaadaas oo kale xaqad waxaa dhaboobay oo degay kelimatu rabbika rabbigaa kelmaddiisii oo wixii uu qadaray wa cala aladiina kuwii korkooda ayay ku dhabowday fasaquu daacada alla ka baxay kuwaa dushooda waxaa ku dhaboobay shaqaawadii alla u qoray anahum biannahum iyagu anahum liannahum iyagu inay yihiin darteed yay ugu dhabowday kelmadda alle laa yu'minuuna inaynan rumaynaynin qul hal min shurakaa'ikum man yabda'u lkhalqa huma yuciiduh qul illaahu yabda'u lkhalqa huma yuciiduhu faannaa tu'fakuun qul waxaa tiraa nebiyow hal min shurakaa'ikum kuwa aada ilaahay la wadaajinaysaan xaqiisa aada wax ka siinaysaan ood la wadaajinaysaan cibaadada man ma ahaaday yabda-u bilaabayo alkhalqa abuurista ku bilaabaya ma jiraa huma markaa dabadeed yuciiduhu soo celinaya ma ku jiraa qul waxaa tiraa allaahu allaa yabda-u bilaabo alkhalqa abuurista huma markaa kadib yuciiduhu soo celinayo fa anaa fa ayna xaggee baa tu'fakuuna la idiin iilayaa waa yaabe qul waxaad tidhaahdaa hal min shurakaa'ikum shurakadiinna ma ahaaday man axad yahdii hanuuninayo ila alxaqi xaqa intii ka ah ku hanuuninayo qul waxaad tidhaa allaahu allah yahdii hanuuninaya lilxaqi ila alxaqi xaqa ku hanuuniya dadka afaman ruux yahdii hanuuninayo ila alxaqi afaman axada yahdii hanuuninayo ila alxaqi xaq intii ka ah ku hanuuninaya dadka miya axaqu ku xaqnimo badan an yutabaca in la raaco amman mise ruux laa yahiddii aan hanuunaynin aman mise ruux baa ku xaqnimo badan in la raaco laa yahiddii laa yahtadii aan hanuunaynin ilaa an yuhdaa in la hanuuninaya maahane famaa lakum maxaa idiin sugnaadoo lahaantiina ahaaday kayfa sidee baa taxkumuuna aada xukumaysaan labadan aayadoodna khaaliqii makhluuqii baa la kala farqina oo alla wuxuu leeyahay asbaabaha alle cibaadada ku mutaystay buu ka warramaa alle oo alla abuurista inuu isaga bilaabay soona celinayo keligiisaa leh cibaado waa inuu keligii yeesho marka hanuunka iyo dadka in xaqa la waafajiyo keligiis baa iska leh isagaa waafajin karo inta kale waa wax la hanuuninayo maslaxadooda loo sheegayo in ilaahay lala simaa maaha marka ayb qul waxaad tidhaahdaa hal min shurakaa'ikum shurakadii shurakadiina aada ilaahay cibaadadiisa wax ka siinaysaan ood alle la wadaajinaysaan man ma ahaada yabda-u bilaabaya alkhalqa abuurista uma markaa dabadeed yuciiduhu soo celinayo ma jiraa jawaabtu waa maya hadday mukaabaro ay yidhaahdaan haa laata iyo cusa waxbay nooleeyaan waana soo celiyaan ee keenaa ku filan waaqicaa beeninayaba mukaabaray iska noqonaysaan ayb qul waxaad tidhaahdaa allahu allah yabda-u bilaabaya alkhalqa abuurista uma markaa dabadeed yuciiduhu alla waa soo celinaya faanaa faayna xaggeebaa tu'fakuuna la idiin iilayaa qul waxaad tidhaahdaa hal min shurakaa'ikum shurakadiina man ma ahaaday yahdii hanuuninaya dadka ila alxaqi xaqa ku hanuuninayo ayb hadday maya yidhaahdaan waana sidaa inay dhahayaane xujadii ku oogantayba ayb oo markaa waxaad tidhaahdaa qul waxaad tidhaa haddaba allaahu alleh yahdii waa hanuuninayaa dadkii lilxaqi xaqa ayuu tusayaa isagaa xaqa tusaya iyo maslaxadooda kuwa oo ku hanuuniyana qalbigooda isagaa ku abuurayo alle ayb afaman axad yahdii hanuuninaya ila alxaqi xaqa ku hanuuninaya intii ka ah miya axaqu ku xaqnimo badan an yutabaca in la raaco kaa miyaa ku habboon aman mise axad laa yahidii aan hanuunayninba isaga iska dhaaf wax kale laa yahtadii aan hanuunaynin laa yahidii marka dhowr qiraaa ku jirta nacam intaasoo qiraana waa isku man macno laa yahidii xafsa can caasim saas u akriyey laa yihiddii yihiddii oo ya-da lahoos dhigo haadana lahoos dhigo shucba can caasim waaye ee qaar waxay akriyeen marka yacnii haada in la reebo daalkana la shido qaaluun can naafic oo markaa wuxuu leeyahay aman laa yahdii saasuu markaa yacni intuu markaa ha-da shido ayaa daalkan ha-da uu reebo ayuu daalku shidayaa abu camarna rowm xarakadii buu qaar ka tegayaa ayb oo haada marka markaa yacni qiraa'aadkaas faraha badan baa ku jiro ilaa lix qiraa'o gaarayso macnahooda kulli qiraa'aadkaasoo dhan hal macnay tusaysaa aman laa yahidii haddaad tiraa iyo haddaad laa yahdii tiraahdid iyo haddaad yihiddii tiraahdid iyo kulligood macnaha waxaa weeyaan aman laa yahtadii mid aan hanuuneynin ayb allah u hanuuniye miyaa ku habboon in la raaco aman mise ruux laa yahidii laa yahtadii aan hanuuneynin ilaa an yuhdaa in isaga la hanuuninaya maahani ishkaal baa marka aayadda markaa imaanayo niman mushrikiina lala khidaabayaa mushrikiinta waxay caabudayaan waa dhagax dhagax hanuun ma ka suurtooba ilaa an yuhdaada danbaan u jeedaa markaa laleeyahay markaa faman yahdii ila alxaqi miya axaqu ku xaqnimo badan an yutabaca in la raaco aman mise axad laa yahidii aan isaga hanuuneynin sanab ma hanuunayo waa la fahmay taas ilaa an yuhdaa in la hanuuninaayo maahane oo sanam haddii la hanuuniyo ma hanuuna ma taasi see noqonaya ishkaalkaas ishkaalkaas culimada laba sibay uga jawaabeen midda koowaad waxay tahay in la yidhaahdo ilaa an yuhdaada in laga macneeyo ilaa an yunqala min makaanihi booskiisa in laga qaado oo meel kale la dhigo macnahaasi baqowi sidaa marka uu tilmaamay macna alhidaayati fi xaqi اlasnaam alintiqaalu waay ay anahaa laa tantaqilu min makaanin iyada meel kama guuri karto ilaa makaanin meel uma guureyso ilaa an tuxmala in la qaado wa tunqala meeshaa laga rara maahan yatabayanu bihi cajzu lasnaam roob hadduu da-ayo sanamkii roob uu ku da-ayo waa la qaadayaa meelaa la dhiga isaga isma qaadaya ma soconaya ayb haddii marka shimbir iyo wax lamidaya uu ku xaaro waa in laga dhaqaa xaarki meeshaasi sidaas ay waxaasi kaga dhacayaan waa in laga soo raro meel kale la keeno waxba male marka macna sidaas waaye macnaha labaad ama jawaab labaad waxay tahay ana dikra alhidaayati calaa wajhi lmajaaz waaye wadalika ana almushrikiina gaalada lama itakaduu lasnaama markay samaysteen ay ka dhigteen aalihatan ilaahiyo waanzaluuhaa ay dejiyeen mansilata man yasmac qof wax maqlayo darajadii la dhigo wayacqil wax garanaayo cabara canhaa ama cubira canhaa waxaa looga cabiray bimaa yucabaru can man yaclamu wayacqil dadaa laga soo qaaday marka maadaama iyagu ay u haystaan wax wax wax wax fahmaye wax garanaya maadaama iyagu ay u haystaan yaa waxaa laga soo qaaday iyagaa toodii marka looga soo qaaday labadaas ishkaalka labadaba yaa looga jawaabaya in allaha alle caliimun mid ku ogaal badan waayo bimaa waxa yafcaluuna ay samaynayaan ayb hada akhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed